waxaa soo xidhmay wakhtigii loo qabtay in musharaxiinta u tartamaysa hoggaanka maamul goboleedka puntland ay isku diiwaangeliyaan gelinkii dambe ee maanta waxaana hadda la xareeyey araajidooda ama islamarkaana araajidooda xareeyaan idhaahde koob iyo labaatan musharax oo u tartamaya xilka madaxweynaha puntland iyo koob iyo toban musharax oo iyaguna u tartamaya xilka madaxweyne ku-xigeenka warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa garowe nooga soo diray wariyahayaga nuux muuse birjeeb waxaa soo xirantay wakhtigii loo qabtay in musharaxiinta ay isku diiwaangeliyaan gelinkii dambe ee maanta waxaana xareeyey kow iyo labaatan musharax oo u tartamaya xilka madaxweynaha puntland iyo kow iyo toban musharax oo u tartamaya madaxweyne ku-xigeenka sida uu saxaafadda u sharaxay guddoomiyaha guddiga doorashada ee madaxweynaha iyo ku-xigeenka cali axmed saalax cali dhahar guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland wuxuu soo saaray liiska rasmiga ah ee musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland kuwaa oo buuxiyey dhammaan shuruudihii looga baahnaa waana sidan kow musharaxiinta xilka madaxweynaha dowladda puntland kow siciid cabdulaahi deni labo cali cabdi awaare saddex jenaraal asad cismaan cabdulaahi afar siciid maxamed xirsi dadka tartamaya ee liiska ku soo baxay waxaa ka mid ah madaxweynaha wakhtigiisa dhammaanaya cabdiweli maxamed cali gaas dhinaca kale guddiga ayaa ka digay dukumentiyo been abuur ah oo baraha bulshada lagu shaaciyey maalmihii ugu dambeeyey
in baraha bulshada la geliyey qoraal been abuur ah ama waxa feega loo yaqaano oo lagu samaynayo guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ku saabsan jenaraal asad cismaan cabdulaahi waxaan halka ka caddaynayna qoraalkaas inaanu guddiga ka bixin ee uu yahay waxyaaba la farsameeyey arrintaasna waxaanu u gudbinaynaa cidda mas-uuliyaddaa leh ee in la baaro hay-ad sharci dejinah oo sharciyad ah in dukumenti beena laga sameeyo oo la adeegsado waxyaabaha farsamada ah oo loo isticmaalo doorashadan ayaa ah tii ugu musharaxiinta badnayd marka loo eego doorashooyinkii hore nuux muuse birjeeb v o a garowe